waxaa laga yaabaa qofka aqliga badan inay hataa waalidiintiis iyo walaalihiis ay ka hor imaadaan because he's the only person in the family oo different u fikirayo different u fikirayo qofka aqliga badan habeenkii waa soo jeedayaa baa laga yaabaa waxyaalo badan maskaxdiisa buuq badan baa ku filan waxyaalo badanoo fikiraya xisaabaad baa ku jira dadkaana way dhibsanayaan waxaa laga yaabaa qaabka uu dhaqmaayo inay dhibsadaan marka qofka always aqliga badan waa isolate waa qof gooni u socod ah wey hebel gooni u socod waa hadii ludhaa qof maskax dhaab weyn waa maskaxdiisana dadkan ma qaadan karaan because qofka aqliga badan wuxuu kaa dhaadhacsiinaya waxaad qaadan kartidba maa no how do you know this su-aalay ku weydiinaya saan iyo saanay noqon doontaa markaa dhaadineo this saanaan u arkaa saanaan u arkaa kuwa maangaabka waa muranay kugu bilaabayaan how do you know seed ku ogaatay intaad ka keenta aqliga intaad ka keenta maskaxdan yaa kuu sheegay ay kuleeyihiin adi ilaahay baa maskax ku siiyey wax orisa ilaahay baa maskax ku siiyey wax meel dheer ka aragta iyaga oo kula yaabayaan marka daas waay dadkan aqliga badan ay keligoodu yihiin waxyaalo badanna waa qariyaan ma sheegi karaan because hadduu sheego waaba lagu qabsanayaaba